marka ugu soo xandoonaya runtiinan waadix iyo laba shay ka hore waxa weeye somalilan ma aha gobol iyo dowlad ka mida soomaaliya somalilan iyo soomaaliya waa laba wadan oo kala jaada somalilan way boqol jirsatay boqolkaas sano muddo soddon sannadood oo keliya ayayse soo gaadheen taarikhda labada dal qodobka kale waxa weeye soomaaliya somalilan waxa ma siiso waxna looma soo mariyo cidda wax bixisaa subxaana wa tacaala waa ilaahay laakiin waxay soo martaa dowladaha iyagu cashuurtooda wax ka bixiya kuwaas baana dee go-aanka iska leh cid walba waxay siinayaan iyadoo waxba aana ku xidhnayn waxa nasiib darra ah haddana in mataqaanaa ay ka soo baxaan weelo ku saabsan in cunaqabateyn lagu sameeyo somalilan kuwaasoo ka baxsan heshiiskii labada madaxweyne ay wada galeen labadii kun iyo afar iyo tobankii oo ahaa inaan la siyaasadayn waxyaabaha horumarka iyo gargaarka idinku ka somalilan ahaan qaab noocee ayaad wax uga heli jirtee marka daqbixiyaasha caalamka somalilan qorshay leedahay qorshahaas baa laga duulaa qorshahaasa markaa somalilan wax lagu siiya in magaca soomaaliyeed lagu bixiyo deeqbixiyaasha ayaa qaybiya marka dee cid walba wixii somalilan markaa loo garto saasaa loo siiya wasiir maadaama somalilan aan la ictiraafsanayn soo dowladda federaalku xaq uma lahan in beesha caalamka ay xusuusiso inaad ka tirsantihiin soomaaliya oo wax maamulada kale ay qabaan idinkuna aad qabtaan somalilan horta dee lama ictiraafsanaan runtii ma qabo waa run weli xubin kama nihin midowda africa iyo xubinna kama nihin jimciyada qurmaha ka dhaxaysa laakiin de cid walba way ictiraafsantay somalilan inay tahay wadan dee weli soo jireen oo taariikh leh oo jira oo dowlad leh dowladda soomaaliya dee lagama doorin somalilan somalilan dowladeeda gaarka ayay leedahay somalilanna dee caalamka sideeda ula dhaqantaa hadday dowladda tahay hadday deeqbixiyaa tahay hadday shirkada tahayba marka wixii ku saabsan deeqaha la bixiyo taasi waxay ku xidhantahay sida mataqaanaa laysu siinayo cidda la siinayo meesha lagu bixinayo dowladaha bixiya ku xidhantahay waxaa jiray arrimo badan oo aad meel adag ka taagneedeen sida maamulka hawada oo imika aad mooday in dowladda federaalku ay gebi ahaanba la wareegtay marka soo lama dhihi karo tanna sidaasoo kale ayaad uga hari doontaan horta hawadeeda ciidamay qaadan karta somalilan dhulla weyleeday badna weyleeday hawena weyleeday hawadeeda ciidama qaadan karta laakiin wasiir waxaan ka hadlay waxa weeyaan maamulka hawada oo imika si toosa muqdisho looga maamulo arrinkaa wadahadal baanu ka yeelanay heshiisyana waanu ka gallay heshiisyadaas oo ahaa sidii loo qaybsan lahaa manfaceeda iyo maamulkeedaba waxaananu rajeynaynaa in mataqaanaa wixii aanu ku heshinay inay fuliyaan waxaana markhaati nooga ahaa maxay dhahdaa jimciyada qurmaha ka dhaxaysa ergeyga ka socda marka ka waxaan rajeynaa sidii aanu ku heshinay in loo wado haddii kale annakuna marka anu qaadana tallaabooyinkaga ku haboon marka idinka iyo dowladda federaalkuba waxaad ku heshiiseen in hawada laga maamulo muqdisho balse wixii nacfi ahay ka soo baxa si siman loo qaybsado heshiisku waxaa in la sameeyo laba meelood oo laga kontaroolo hawada oo muqdisho iyo hargeysa iyo in la qaybsado manfaca halkaa ka soo baxa maxaa idiin qorshaysa marka haddii arrintan deeqbixiyaasha ay ku waafaqaan dowladda federaalka horta cidda waxaa nasiista haddii waxeeda iska haysato an waxaan kusameyn karaaban jirinba somalilan way socon kartaa aniga waxa laali wax caynkaasu iska bedelayaan ma jiraan haddii waxa laali wax deeq la siiyo dhan maanta la joojiyo anusaan kuu sheegay dadka cid cidda deeqda bixisaa iyadaa go-aamisa cidday wax siinayso siday wax u siinayso wax ku xidhan soomaaliya maaha waana nasiib darro runtii in mataqaanaa hab ay ka muuqato cadaadis iyo cadaawad iyo cunaqabatayn wasiirku arrinkaa uga hadlay